Wasiirada Arrimaha Dibadda dalalka Itoobiya iyo Ereteriya, Dr. Wargana Gabayahu iyo Cusmaan Saalax ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana garoonka diyaaradaha ee aadan cadde Muqdisho kusoo dhaweeyay mas-uuliyiin u horkac iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad xubnaha wafdiga ayaa la kulmay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo xubnaha golaha wasiirada iyadoo la filayo in ay qabtaan shir si wadajir ah ay uga wada hadlayaan ujeedada safarkooda ilo ku dhadhow kulanka ayaa v o a u sheegay in dhinacyada ay ka wada hadleen amniga iskaashiga dhaqaalaha iyo dadaalada lagu xoojinayo heshiisyadii nabadeed dhowaan dhex maray dalalka geeska Afrika booqashada wafdiga ayaa kusoo beegmaya xilli isbedel xoogan oo gobolka ka socdo waxaana jira in dhowaan saddexda wadan ee Soomaaliya, Ereteriya iyo Itoobiya ay magaalada Asmara ku gaareen heshiis saddex geesood ah oo dhinaca iskaashiga la xiriira madaxdooduna ay dhowr jeer kulmeen amniga ayaa si weyn loo xoojiyay jidadka magaalada Muqdisho ayaa xirnaa safarka wafdigan waxa uu maanta saameeyay isu socodka magaalada Muqdisho Seenab Abubakar Maxamed v o a Muqdisho